أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta si bareera qof shacaba ugu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya dowladda switzerlan ayaa la ogaaday in kooxda ridada soomaaliya ay lacago laaluusha ku siisay soo tarxiilka soomaalida ku dhaqan dalkaas dowladda siliibiyadda ee maraykanka ayaa quus ka taagan kooxda ridada soomaaliya iyadoona dhanka kale walaac xooggan ka qabta awoodda mujaahidiinta bariga afrika maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmada aadan yabaal ee wilaayadaas munaasabad lagu maamuusay dufcad cusub oo ka qalinjibisay mu'asasada alfurqaan ayaa ka dhacday degmada buula fullaay ee wilaayada islaamiga ee baay guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee magaalada buurdhuxunleh ee wilaayada islaamiga ee bakool kulan looga hadlayay horumarka dacwada ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee mudug ee bartamaha dalka soomaaliya أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa duhurnimo axada taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta si bareera qof shacaba ugu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya barqanimadii maanta maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa wiil dhallinyaro ah ku toogtay degmada wadajir ee magaalada muqdisho wiilka dhallinyarada ah ee la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay maxamed cali cabdulaahi iyadoona da-diisu ay ahayd toddoba iyo toban jir ruuxan ay toogteen maleeshiyaadka ridada ayaa la dilay isaga oo ku sugan albaabka dugsiga uu ku bartay qur-aanka kariimka ehelada wiilka dhallinyarada ah ee la dilay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wiilkooda loo toogtay si kas ah maleeshidii dilka geysatayna ay goobta isaga baxsadeen
dugsigoo dhiganaay oo ii qalan jibi dugsiga cayaalka wiirood u dhigaay macna kaa wacday gacaha khataranaa dishi dugsiga dugsiga hortiisaa lagu dilay waxaa dhacay wiilka macalinkaa wacay dugsigu inaa carruurtaas ku dhaafaas rabi markii hadda macalinkiii usan banaanka joog aabihiisaa teleefon usoo dirta banaanka soo istaago teleefon usoo ku hadlaayo ay xabadii ku timiday kuwii yeelaana waa kala carareen ma jirto heesaas wax dhexmari wax aan dugsiga lelebay wax dhexmari
maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ayaa dhaqan iyo caado u leh inay si bareer ah u toogtaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho dhacdadan ayaana ku biiraysa dilal iyo xadgudubyada xerkaha goostay ee ka socda magaalada muqdisho mahadsanid cabdiqani dowladda switzerlan ayaa la ogaaday in kooxda ridada soomaaliya ay lacago laaluusha ku siisay soo tarxiilka soomaalida ku dhaqan dalkaas sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba fadeexo hor leh oo ku saabsan musuqa maasuqa ayaa dul hoganaya kooxda eridada soomaaliya kadib markii ay heshiisyo dhaafsatay lacago malaayiin ah la gashay mid ka mid ah dowladaha saliibiyiinta qaaradda yurub dowladda switzerland ayaa la sheegay inay tobanaan qof oo qaxooti soomaaliha ay si qasab ah ugu soo celinayso magaalada caasimadda ah ee muqdisho hay-adda socdaalka ee switzerland ayaa laga soo xigtay in duulimaadyo qarsoodaha ay u diri doonto soomaaliya waxaana dib loo soo celinayaa dad qaab tarxiila looga soo musaafirinayo waddankaasi warka ugu afka dheer ee switzerland ayaa sheegaya in tani ay tahay fadeexad weyn oo xukuumaddu gashay baarlamanka waddankaasi iyo golaha wasiirada ayaa laga qariyey qorshahan dadka soomaalida ah lagu afduubayo kadibna looga dejinayo magaalada muqdisho saxaafadda switzerland waxay tebinaysaa in qorshahan uu yahay mid musuq maasuq ah oo ka dhan ah dadka qaxootiga ku ah waddankaas islamarkaana lacago laaluusha la siiyey kooxda eridada si ay u oggolaato qaabilaada dadkan hay-ad sheegtay inay u doodo xuquuqul insaanka waxaa loogu yeero ayaa xukuumadda switzerlan oo ku eedeysay in dhowr qof oo soomaali ah si qasab ah u qafaashay kadibna uga dejinayso muqdisho warbixin ka soo baxday hay-addan ayaa lagu sheegay in iskuday noocan oo kale ah uu fashilmay siddeed iyo toban sano ka hor oo la doonayo in dadkan si qasab ah dib loogu celiyo soomaaliya kooxda riddada soomaaliya ayaa sidan oo kale horay lacago laaluusha uga qaadatay dowladaha jarmalka iyo finland si loo soo tarxiilo muwaadiniinta soomaaliyeed ee waddamadaasi ku sugan mahadsanid abushayba dowladda salibiyadda ee maraykanka ayaa quus ka taagan kooxda riddada soomaaliya iyadoona dhanka kale walaac xoogan ka qabta awoodda mujaahidiinta bariga afrika cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixintan inoo haya international crisis group oo ah hay-ad dagaaleed caalami ah islamarkaana diiradda saarta xasradaha adduunka ayaa jimcihii baahisay warbixin cusub oo ay ku lafa gurtay dib u qaabeynta siyaasadda maamulka trump ee soomaaliya kadib fashil ku yimid duulaanka saliibiga ah ee muddada badan ka socda soomaaliya caqabadaha isbarkan ee ku gadaaman kooxda riddada iyo ugu dambeyn tala soo jeedin ay u dirtay maamulkaasi saliibiga ah hay-adda i c g waxay ugu horreyn warbixinteedan ku soo bandhigtay walaaca iyo niyadjabka uu maraykanka ka qaaday fashilka ku yimid duulaanka maxtabu dirirka ah ee muddada dheer ay ka wado dalka soomaaliya waxaanay tiri iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa madaxweynaha maraykanka donald trump uusan muujinin xiise weyn oo uu u qabo sii joogitaanka ciidamada maraykanka ee soomaaliya maadaama uu ka niyad jabay waxaana xusid mudan khudbad dheer oo soddonka bishii sebteembar ee lasoo dhaafay uu u jeediyey saraakiisha sare ee ciidamada maraykanka ayuu trump tusaale u soo qaatay sida aan mar dambe soomaaliya loogu adeegsan karin ciidamada maraykanka isfaham la-aan ku saabsan ka bixitaanka ciidamada maraykanka ee soomaaliya waxay muujin kartaa in maamulka trump ee doonaya in ciidamada laga saaro soomaaliya uu haddana og yahay in bixitaan deg deg ah uu keeni karo cawaaqib xumo sida in dalalka kale ee taageera dowladda riddada oo iyaguna isaga huleela soomaaliya iyo awoodda al-shabaab oo si laba kaclaysa warbixintu waxay xustay in maamulka trump uusan ahayn kii ugu horreeyey ee dhibanaha u ah siyaasadda soomaaliya sannadihii lasoo dhaafay maraykanku wuxuu garab taagnaa maamulka taagta daran ee ka jira magaalada muqdisho isagoo ka caawinayay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta hay-ad gaaleedka international crisis group waxay warbixintan ku soo gudbisay saddex fikradood oo kala duwan oo ay ku tilmaantay inay yihiin guuxa ka dhex jira gudaha washington kuwaas oo salka ku haya joogitaanka maraykanka ee soomaaliya arrinka koowaad ayay ku sheegtay dadka qaar waxay dhaleecaynayaan una arkaan in joogitaanka maraykanka ee soomaaliya uu qayb ka yahay dagaalka aan dhammaadka lahayn sidaas darteed kooxdaani waxay rabaan in si deg deg ah loo dhimo joogitaanka maraykanka ee soomaaliya kuwa kale waxay qabaan in maraykanka ay dantiisa ku jirto in uu diiradda saaro somalilan oo ah maamul iskiisa u madax bannaan oo sheegtay in uu ka go'ay soomaaliya inteeda kale fikradda saddexaad ayaa soo jeedisay in taraam uu raaco dariiqa maamuladii ka horreeyey ee maraykanka kuwaas oo guud ahaan aaminsanaa in sii joogitaanka soomaaliya ay tahay xulashada ugu dhibaatada yar sida uu sheegay maamulkii hore ee joe baiden inkastoo uu qiray in tallaabadaani aysan wax badan ka beddeli doonin dagaalka lagula jiro dagaalyahanada al-shabaab iyadoo hay-adda i c g ay ka deerinayso fikradaha ay soo jeediyeen dadka ameerikaanka ah xulashadoodana ku tilmaantay kuwa aan la mahadin doonin ayay tiri warbixintu ka bixitaanka deg dega ah wuxuu albaabada u furi doonaa kobaca awoodda ee kooxda al-shabaab taageeridda madaxa bannaan ee maamulka somalilan ma xallin doonto dhibaatooyinka soomaaliya waxayna keeni kartaa iskahorimaad ka imaan kara awoodaha gobolka kuwaas oo ka cabsanaya in kala dhantaalidda soomaaliya uu dalalka kale u keeni karo kala qaybsanaan cusub kooxdani crisis group waxay warbixintani ku xustay in maamulka trump uu ku howlan yahay qorshe cusub oo uu doonayo in uu dib u eegis ku sameeyo siyaasadda maraykanka ee soomaaliya isagoo raba inuu isaga baxo dalka soomaaliya warbixinta ay daabacday i c g iyada oo dhanka kale tooshka ku ifisay kalsooni darrada ku habsatay maraykanka iyo guuldarradiisa dagaalka uu kaga jiro furimaha dagaalka ee soomaaliya ayay tiri tan iyo xilligii madaxweynihii george w bush sannaddii labada kun iyo kowdii ilaa laba kun iyo sagaalkii maraykanka waxa uu si qoto dheer ugu lug lahaa arrimaha soomaaliya iyadoo maamulada isbeddele ee maraykanka uu raacayo yoolal isku mid ah ujeeddada maraykankana waxay ahayd in la wiiqo awoodda mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana dowlad taabacsan qawaaniinta gaalada laga dhiso soomaaliya taas oo la rabay in ay awood u yeelato iska caabinta mujaahidiinta al-shabaab si arrimahaasi loo fuliyo maraykanka waxa uu maalgeliyey islamarkaana uu tababaray cutubka gaarka ah ee maleeshiyaadka danab wuxuuna siiyey taageero cirka ah maraykanka wuxuu balaayiin doolar ku shubay madaxda soomaalida si uu u xoojiyo dowladda riddada taas oo qabyo ah tan iyo markii ay burburtay xukuumaddii maxamed siyaad barre ee kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii sannada ka hor inta uusan bilaabanin mudaxileedkan dambe ee donald trump maraykanku wuxuu ahaa maalgeliyaha ugu weyn ee dimuqraadiyadda soomaaliya natiijada maalgelintani waxay noqotay mid lagu hungoobay maadaama dhismaha dimuqraadiyadda soomaaliya uu noqday mid hagaasay amaba gabaabsi ah taasi beddelkeeda al-shabaab oo dadaal walba oo la geliyey la dagaalankeeda haddana weli waxay tahay khatar weyn oo ka dhan ah maamulada ka jira dalka soomaaliya sidoo kale ma jiraan calaamado muujinaya in dowladda riddada ay horumar ku socoto waxaana cad inay ku guuldarraysatay dagaalka al-shabaab xilli maraykanka iyo dowladaha kale ee xulufada lah ay dareemayaan xaalad gacmadaalis ah islamarkaana ay si weyn u danaynayaan inay soo afjaraan dhiigbaxa militari iyo midka dhaqaale ee kaga socda soomaaliya marka laga soo tago dhabarjabka iyo dhiigbaxa guud ee lasoo darsay cadowga soomaaliya waxay international karasis group ay sidoo kale gaar u xustay caqabadaha kale ay la tiiciso kooxda riddada ee soomaaliya maamulka ka jira magaalada muqdisho waxa uu dhinaca kale gorodda kula jiraa khilaafyo culus oo xallintoodu ay adag tahay kuwaas oo kala dhexeeya maamul goboleedyada sida maamulka puntland oo sannaddii laba kun saddex iyo labaatankii joojisay wadashaqayntii ay la lahayd muqdisho waxaa sidoo kale jira khilaaf weyn oo ka dhex eloosan siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamulka muqdisho oo ku saabsan qaabka loo qaban doono doorashooyinka labada kun lix iyo labaatanka waxaana jirta cabsi sii kordhaysa oo ah in uu soo bixi doono muran cusub oo la mid ah midkii dhacay sannaddii laba kun koob iyo labaatan markaas oo madaxweynihii hore ee farmaajo uu isku dayey in uu kordhisto muduxileedkiisa taas oo keentay rabshado ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhibaatada kale ee jirta ayaa lagu tilmaamay xiisadda u dhexaysa dowladda riddada iyo midda maamulka somalilan oo ah gobol ku yaalla waqooyiga soomaaliya warbixinta i c g iyada oo tilmaamaysa sida ay kooxda riddada u lumisay xiriirkii ay la lahayd kufaarta caalamka toobashkana ku iifinaysa itaaldarrida ciidamada huwanta iyo guud ahaanba maamulka gurguurte sheegashadooduna tahay afka baarkiisa sidoo kalena muujisay in kooxda riddadu aysan jirin wax dan ah oo ay ka leedahay shacabka soomaaliyeed ayay tiri warbixintu marka la eego xaaladaha ka jira soomaaliya xiriirka caalamiga ah ee dowladda soomaaliya wuxuu ku jiraa xaalad hakad ah xoogagga al-shabaab ayaa iyagana ah khatar weyn oo ku wajahan dowladda federaalka maraykanka iyo la howlgalayaasha kalena waxay ka fiirsan doonaan yareynta taageerada militari ee ay goor walba la barbartaagan yihiin ciidamada soomaalida iyo kuwa gaalada ee eyusom i c g waxaa kale oo ay qoraalkeedan ku soo gudbisay dhibaatada ay dhexdabaalanayso washington kadib fashilka ay kala kulantay mujaahidiinta al-shabaab iyo walwal ka hareeyey kabixitaankeeda soomaaliya iyadoo hay-addu ay si cad u sheegtay in maraykanka aanu awood militari kaga adkaan karin mujaahidiinta al-shabaab waxayna warbixinta iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa tiri madaxweyne kasta oo maraykan ah tan iyo george w bush wuxuu wajahaa dhibaatadan isku midka ah ee ah in laga adkaado dagaalyahanada al-shabaab wuxuuna ka tagaa xafiiska isagoo aan xal u helin awoodda sii kubciisa ee jihaadiyiinta bixitaanka maraykanka ee soomaaliya waxay weeqi doontaa awoodda ciidamada soomaaliya waxayna keeni kartaa in dowladaha kalena ay ka fiirsadaan in ay joojiyaan taageeradooda militari iyo midda dhaqaale taasoo sii xumeyn karta baahida dhaqaale ee haysata howlgalka midooda afrika iyadoo kooxda xasradaha adduunka ee i c g ku guda jirta gunaanadka warbixinteeda ayay soo hadal qaaday walaaca iyo rajabeel ka hareeyey kooxda riddada soomaaliya hogaamiyaasha muqdisho waxay si fiican u xusuustaan go'aankii lama filaanka ahaa ee donald trump ee labada kun iyo labaatankii waxayna ka warqabaan niyadjabka labada xisbi ee washington ee ku saabsan joogitaanka maraykanka ee soomaaliya sidoo kale waxay ka walwalsan yihiin suurtagalnimada in taageeradii muddada dheer socotay ee joogitaanka maraykanka ay soo afjaranto hogaamiyaasha soomaalida waxay xasuusan yihiin in taraam uu go'aan noocaasi qaadan karo mar kasta uu gebi ahaanba soomaaliya gacmaha ka laaban doono waxaa kale oo ay la socdaan taageerada sii kordhaysa ee ku saabsan ka qaybgalka maraykanka ee arrimaha aqoonsiga maamulka somalilan ugu dambeyntii hay-ad gaaleedkan international karasis group waxay quus ka muujisay duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya waxayna si cad u sheegtay in maraykanka aanu awood militari ku muquunin karin mujaahidiinta al-shabaab sidaasi darteed waxay u soo jeedisay maamulka washington in wadahadal lala furo al-shabaab ka hor inta aysan ciidamada maraykanka ka bixin soomaaliya taas oo u sahli karta ayay tiri in si aan habqan ahayn oo tartiib ah ay ciidamada maraykanka ugu baxan sooma maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmada aadan yabaal ee wilaayadaas mar kale warbixintan waxaa inoo haya cabdiqani maxamed kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe waxa uu maktabka dacwada wilaayadaasi dowlad diini ah ugu soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmadaasi dowladan oo loogu magacdaray ummi lmu'miniin caaisha binti abibakar sidiiq shicaarkeeduna ahaa qul hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun waxay muddadii ay socotay ku qaateen culuum kala duwan oo sharci ah naqiib ibraahim geedi nuur oo ka mid ah golaha nuqabada wilaayada shabeellada dhexe oo kelimad ka jeediyey munaasabadda ayaa ku booriyey qof weliba oo muslim ah inuu ka qayb qaato koryeelidda kitaabka allah inta ilaahayna subxaana watacaala koryeelidana qof walba ha ku seexato hana ku soo kacdo hana ku dadaasho waxaana ku dardaarmayna ilaahi subxaana watacaala asaga hanuunka bixilahay dhammaantain allaha na hanuuniyo hanuunkan allaha nagu sugo diintana kor allaha ka yeelo reer aadam khaasana ilaahi subxaana watacaala darajo sar allaha ku siiyo ilaahi subxaana watacaala tawxiid iyo alaabaa meeshaan lagu haayaa wixii qayaamo aad ku fakaraeedaan la helay ilaahi subxaana horena waa u yiileen haddana ku dadaal badarna waa helay ogow badar shibaa lagu qora mataqaana boqol iyo labaatan habeen markaa joogta afar bilood badar hala qorale badar qor badarkiisa ajesiisa shaqi saciid alaabtaasaa lagu qora badar ku wereeraa ilaahu janna isiin naarna iga badbaado warku hubata diintana kor allaha ka yeelo allahna nagu anfaco intaasi kadib haweenka dowrada loogu soo gebagabeeyey degmada aadan yabaal ayaa goobta kusoo bandhigay cilmiga ay dowrada ku qaateen iyagoona dhanka kale wilaayada shabeellada dhexe ka codsaday in loo soo celceliyo dowraadka ceenkaan ah kam maratimu diini wamaahiya halaaatun alislaamu waliimaanu walixsaan arkaanu islaami wamaahiya hamsatun ashahadatani waiqaami asalaati waitaa'i sakaati wasoomu ramadaani waxaju lbaytullaahi alxaraam kam arkaanu iimaani wamaahiya ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره اذكري نصب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم كم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وما هي سبعة فاطمة رقية أم كلثوم زينبة قاسم عبد الله إبراهيم waxaan kusoo qaadana dowlada tawxiidka iyo xijaabka sidoo kale waxaan kusoo qaadnay tafsiiru suuratu nuur iyo dahaarada iyo salaada tadkiratu laakhira siiradii nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam intaa kabacdi alxamdulilah rabilcaalamiin waxaa ku mahadsan allah subxaana watacaala ee noo soo gabagabeeyey si nabadgelya noogu soo gabagabeeyo dowlada taagana xafladeeda waqtigan ilaa kabacdi waxaa ku mahadsan xarakadeena shabaab almujaahidiin oo doonaysa ummadda soomaalida muslimiinta inay ka baxaan jahliga iyo mugdiga ayagoo u bayaaninaya wadadii xaqa aheed ee jannada lagu tegi lahaa xaqiiqa ahaan qof ehelkiisa la rabaa ma jiro naar waxaa nogala digayaa waa naar waa waxaa noola barayaana waa alla subxaana watacaala raalli caashiisa in aakiro liibaan ku gaarno xarakada way ku mahadsan yihiin khaasatan walaayadeena degmada aadan yabaal waxaan ka codsanaynaa dowladan iyo dowlooyinka kale oo lamida cilmigu waa bal lama gaari karo mana dhammaanayo ilaa qiyaama saaca guntiisana lama gaaro waxaan rabnaa inay halkeena nogala sii wado dowrooyinka iyo jahliga sidan uga baxno degmada aadan yabaal ayaa ka mid ahaa degmooyinkii cadowga allah uu ku soo duulay balse xilligan waxay si toos ah ugu soo kabatay dhibaatooyinka uu gaarsiiyey cadowga allah waxaana maraakista ah masaajidda iyo madaarista ah degmada aadan yabaal ka socota duruus kala duwan oo ay si weyn uga faa'iidaysanayaan bulshada qeybaheeda kala duwan mahadsanid cabdiqani munaasabad lagu maamuusay dufcad cusub oo ka qalinjibisay mu'asasada al-furqaan ayaa ka dhacday degmada buula fullaay ee wilaayada islaamiga ee baay waa kan bashiir muxiidiin abow ayman dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan waxa uu ka mid yahay madaariista hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay ee ka furan degmada buula fullaay waana madaraso ay wax ku bartaan boqolaal arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho marka laga soo tago qeybaha waxbarasho ee madarasadan waxay sidoo kale leedahay qeyb taroodada oo ay wax ku bartaan ardayda da'da yar ee degmada buurafullaay dhowaan waxaa howlka xafladaha madarasadan ee degmada buulafulla lagu qabtay xaflad heerkeedu sareeya oo shahaadooyin iyo abaalmarina lagu guddoonsiinayay toddobaatan arday oo ka aflaxday madarasada ardaydii ka qalinjabinaysa dufcadii afaraad ee roodada alfurqaan ayaa goobta xafladda ku soo bandhigay qayb ka mid ah waxyaabihii ay madarasada ku barteen
كتاب الله في صدري ونور حق واني وسنة خير خلق الله منها المن الثاني وطفل ويضعاني بهذا الكون إيماني أعامل كل من ألقى intaasi kadib maamulaha madarasada alfurqaan ayaa ka warbixiyey maraaxisha madarasadan iyo waxyaabaha lagu baro da'yarta arday badan ayaa ka qalanjibisay madarasada qaybtada rawdatul atfaal ilaa waxaa qalanjibiyey afar dafcadood oo hadda marka dafcadii afaraad aan u fidhina qalanjibinteeda ardayda maadooyinka ay qaataan waxaa ka mid ah waa maadada alqiraa'at walkitaabah waxay kulansanaysaa maadada alqiraa'at walkitaabah dhammaan xuruufta carabiga gaar ahaan xuruufta loo yaqaano alhijaa'iya sidoo kale waxay kulansataa alqiraa'a walkitaaba xarakaadka oo qaybaheeda kale ah alxarakaat alqasiira iyo alxarakaat altawiila alxarakaat alqasiira markaan leenahay waa xarakaadka loo yaqaano koordhiga iyo hoosdhiga iyo godka xarakaatu tawiil ayadan waxaa ka mid ah laba koordhig iyo laba hoosdhig iyo laba godaal oo loo yaqaano tanwiin ugu dambeynna sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay ayaa kelimad dardaaran u jeediyey mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta maamulka iyo macallimiinta madarasada alfurqaan iyo ardayda qalinjibinaysay waxaan bogaadinayaa una mahadcelinayaa maamulka madarasada alfurqaan iyo mucallimiintii ilmahan yararka ah duhdiga iyo dadaalka ku soo bixisay waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha idinku kabo waxyaabaha ugu muhiimsan oo ilmo lagu tababaro ama la baro oo ah alqiraa'atu walkitaaba inay wax qoraan waxna akhriyaan si ay ula dagaalamaan jahliga jiro ay qayb ugu noqdaan nuurka iyo ifteenka waxaan leeyahay macallimiinta maamulka si guud ahaaneedba jazaakum allahu khayran si gaar ah walaalaha maktabka maktabu tarbiya wa tacliim fi wilaayati baaya alislaamiya waxaan leeyahay juhdigan ilaahay ummadda ha u barakeeyo idinkana miisaadka xasanaadka allah idin saaro ardadana waxaan leeyahay juhdiga idin galay iyo dadaalka la idinku soo bixiyay waad aragtaan mustawaha soo gaarteenna waad aragtaan ka faa'iidaysta carruur aad u da'yar waaye carruurta meesha fadhido marka insha allahu meesha hadda ay joogaan waa meel lagu farxo da'doodii iyo iyo muuqaalkoodii iyo mustawaha ay joogaan aad buu u kala sarreeya waa nicmo weyn oo runtii meelo badan aan lagu haysanin oo mudan ilaahay in looga xamdiyo ugu dambeynna waxaa goobta shahaadooyin ee abaalmarina lagu guddoonsiiyey ardaydii madarasada alfurqaan gaar ahaan qaybta rawdada mas-uuliyiinta maktabkan ee hormuudka oo ah bulshada waxay isku xilqaameen guntana dhiisha isaga dhigeen sidii ay bulshada ugala dagaalami lahaayeen jahliga uguna hegi lahaayeen waddada cilmiga iyo aqoonta taasoo si weyn looga dareemayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay si gaara madaariista waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayadan mahadsanid bashiir guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeeray goobaha waxbarashada ee magaalada boordhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool guddigan oo ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa dhowaan uu soo gaaray wilaayada islaamiga ee bakool wuxuuna hadafkoodu u ahaa inay dardargeliyaan dhammaan goobaha waxbarashada sida macaahidda maraakiista iyo iskuulaadka hoostaga maktabka waxay sidoo kale guddigan booqanayeen dowlaadna u qabanayeen macallimiinta iyo ardayda dhigata goobaha waxbarasho ee maktabka gacanta uu ku hayo iyagoona sidoo kale dhiirigelinayay macallimiinta islamarkaana hadiyaad u badnaa qalabka waxbarashada gaarsiinayay dhammaan goobaha waxbarashada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo dhoweysay guddigan markii wilaayada ay soo gaareen waxayna wilaayada tilmaantay in guddigan ay booqanayaan dhammaan goobaha waxbarashada si ay u arkaan habsamuu socodka waxbarashada ka jirta wilaayada waa kan sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo arrimahaasi ka hadlay guddigan ee xarka shibal mujaahidiin ka socday gaar ahaan maktabad tarbiya wa tacliim ahdaafta ay u imaadeen wilaayada koley kuwa waxaa ka mid ah in horta wax meesha ka jiro inay ogaadaan oo ay arkaan juhdiga meesha ka jira iyo haddii gaabis ay jiraan iyo wixii meesha jiro xaqiiqda inay taabtaan ay ogaadaan oo meel kasta iskoolka furan ay tagaan bulshadeen si guud ahaan maraakistii gabdhaha wax ku baranaya iyo kulli inay wacyigeliyaan ay arkaan kalimaad u jeediyaan ummaddana hoogaa la dhiirigeliyo tanshiid ayaa ugu muhiimsanaa jasaaka allahu khayr jazaa aada iyo aadna maarta waa usoo dhaweynaynaa sidoo kale guddigan waxay kulamo sare loogu qaaday waxbarashada la qaateen dhammaan qaybaha kala duwan sida salaadiinta waxgaradka waalidiinta dhallinyarada iyo haweenka waxaana kulamadaasi layskula meeldhigay sidii loo dardargelin lahaa waxbarashada ka socota wilaayada suldaanka guud ee beesha hadame suldaan bunow oo qayb ka ahaa salaadiintii la kulantay guddigan ayaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka codsaday inay sii dardargeliyaan waxbarashada islamarkaana ay xoojiyaan kormeerka noocan oo kale ah ee sare loogu qaadaya waxbarashada jiilka mustaqbalka haddii buun ana bulshadii reer bokool mayba odsadaane maktabka tarbiya oo tacliimsa khaasatan unku odsadaane walbarashada ummata waa iftiinka ummaduu maadaama geeka iftiinki ummata isin geeka ilaahay mas-uulsiinka waali ma isinku odsadaane ini may waa walbarashada la tayay min kulli fajin meel kastoo baahaan luku qaba ini isingno haqibtirtan ayaa ija an baahangna ka deegan haang ka ummad haang ka odi haang ma in suringnaa ilaahay idin shay wal al waliba tarbiiba ka saabsan inaynu may waaha maalano in surigna enina ninku hakrina maktabka tarbiya wa tacliim waliba wal qubad iyo enina ninku hakrina ma in baahangna wal kasto tacliimiba ee oo harakatu shabaabul mujaahidiinba gacanta ka haytii aan baahangna odsigayna mar welba may kala laabane tacliinta eedi eedan dhooga handhoonta aninka eedi eedi eedan codsadaana waxay guddigan shaqadooda ka bilaabeen deegaanka buurdhuxun leh oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool waxaana goobaha waxbarasho ay booqdeen ka mid ahaa iskuulka hoose dhexe ee alqamar ee ku yaala deegaanka buurdhuxun leh iyagoona tartan dhiirigelina u qabtay ardayda iskuulka همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها ما نوع الاستفهام في قوله تعالى عما يتساءلون همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها magacay waa cabdulaahi maxamed khayr madrasadaan ka socdo alqamar gaar ahaan cabdulaahi bin cabaas su-aasha jawaabteed haddaan isku dayo istifhaamu inkaariyin canayi shayin yatasaa'al kufaar quraysh min amri alqiyaama همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها su-aasha la weydiiyey majmuucada cabdilaahi ibnu cabbaas ee ka imaanaysay dhanka tafsiirka oo ahayd istifhaamka ku jiro waa noocee istifhaamka keliya inuu inoo sheegaa rabnay macal macnihii ka dhalanayo inoo raaciyey waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo
اذكر الأذكار بعد السلام همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها أنا وأنا مقالي رملة شاه عبد الرحمن مدرسة أنا لقد عمر دراسة القمر وحا مجموعة أنا كصاد مجموعة عائشة بنت أبي بكر سأنا جوابتي أنا واسكديو اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذي الجلال والإكرام همم ستملأ جيلنا إسعادا وتزيد في أوطاننا أمجادا قيم من النهج السليم مدادها su-aasha la weydiiyey majmuucada caaisha binti abibakar radi allahu tacaala canhuma ee ayadana ka imaanaysa dhanka axaadiista gaar ahaan adkaaraadka jawaabta ay bixisay waa jawaab sax ah waxayna ku guulaysteen laba darajo muddo tartanka uu socday kadib waa la kala baxay haddaba yay guusha raacday waa kan mid ka mida guddiga oo natiijada ku dhawaaqay tartankii u dhexeeyey majmuucada cabdilaahi ibnu cabbaas radiallahu tacaala canhuma ee wiilasha wax ka barta madrasada alqamar ee deegaanka buurdhuxun leh iyo majmuucada caaisha binti abibakar ee gabdhaha wax ka barta madrasada alqamar ee deegaanka buurdhuxun leh wuxuu ku soo gabagaboobay darajaad kale ah gabdhaha ama majmuucada caaisha binti abibakar waxay la yimaadeen lix iyo toban darajo meesha wiilasha ama majmuucada cabdilaahi ibnu cabbaas ee la yimaadeen toban iyo toddobo darajo guushu hal darajo waxay ku raacday wiilasha cabdilaahi ibnu cabbaas radiallahu tacaala canhuma waxaa jiray abaalmarino qaali ah oo la siiyey wiilasha wax ka dhigta madarasada alqamar maadaama iyaga guusha ay raacday waxaase xusid mudan in guddigan sidoo kale abaalmarinno dhiirigelin ay siiyeen gabdhaha maadaama dadaal dheeraada ay keensadeen guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa socdaalkoodan kormeerka dhanka waxbarashada ee wilaayada islaamiga ee bakool loogu magacdaray shaxdulhimam liahli lqimam waxayna socdaalkooda ku soo mari doonaan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool iyagoona si gaara u booqan doona dhammaan goobaha waxbarashada ee hoostaga maktabka ugu dambayntiina kulan looga hadlayay horumarka dacwada ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee mudug ee bartamaha dalka soomaaliya sida warbixintanuu ku haya cabdiraxiin sheekh cali
deegaanka dabagala waxa uu ka mid noqday deegaanada nasiibka u yeeshay olole dacwadeedka ay wadaan culimmada mujaahidiinta oo soo maray deegaanno fara badan oo ka mid ah wilaayada islaamiga ee mudug wafdiga ka socda maktabka dacwada mujaahidiinta waxay dadaallo dheeri ay ku bixinayaan sidii ummadda muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga ee mudug looga saari lahaa jahliga diimeed looguna baraarujin lahaa barashada cilmiga shareecada islaamka markanna waxay soo gaareen deegaanka dabagalo ee wilaayada mudug soo dhoweyn iyo ismarxabeen kadib waxay isugu yeedheen dadka muslimiintaah ee ku sugnaa deegaanka waxayna u qabteen bulshadii deegaankaasi muxaadaraad qayim ah oo si weyn ay u dhegaysteen bulshadii ka timid deegaanka iyo nawaaxigiisa odayaasha deegaanka waxay u mahadceliyeen culimmada soo gaartay deegaankooda waxayna intaasi raaciyeen in loo baahnaa xamlatu irshaad ilaa sabiili rabbi alcibaad socodka aad u soo gasheen iimaanka iyo yaqiinta aad ku timaadeen niyad wanaagsane meesha aad ku timaadeen khayr jacaylka meeshani aad ku timaadeen inuu ilaahay miisaanka xasanaadka idiin saaro ilaahayna uu idinka sawaabiyo dhib adduunye iyo dhib aakhirana ilaahay uu idinkaga koriyo culimmada waxay si qoto dheer uga hadleen dhagaraha gaalada iyo gaalaraacyada iyo dhibaatada ay ku hayaan haweenka muslimaadka ah iyadoona looga digay dhagaraha cadowga allah ay la damacsan yihiin gabdhaha muslimaadka ah camalka towxiidka ah waxaa jira dul aan ogolayn waxaa jira shayaadiinu linsi oo ayaguna u taagan in gabdhaha muslimaadka ah iyo ragga intaba ilaahay inay caabudaan inay ka leexiyaan awaamirta ilaahay inay qaataan gabdhahu inay xijaabtaan sharciga ilaahay fara inay fartoomaan inay la dagaalamaan oo ay u diidaan walihaada ayaa waxaa la doonayaa diintaas gabdhahu inay ogaadaan ama xuquuq fara badan ama in badan inay u istaagaan in laga doonayo fadli dheeraada ayuuna ilaahay jalla wacala uu ku tilmaamay gabdhihii muslimaadka ahaa ee naga horreeyey bal saxaabiyaadka ahaa waxaa ka sugan caaisha radia allahu canha oo mu'miniinta ama dadka muslimiinta dhammaan hooyadood ah inay tiri yaa rasuul allahi inii laa araa camalan fi lqur'aani afdal min aljihaad afalaa takhruju gabadhu miyaysan bexaynin oo afalaa nakhruju fanujaahidu macak miyaanan bexaynin rasuulka ilaahayo oo aanan la jirkaada aanan dagaalamaynin idan marka waxay tusinaysaa gabdhaha muslimaadka inay u arkayeen waxyaabaha ugu fadliga iyo qiimaha badan ilaahay diintiisoo la difaaca inay waxaad arkaysaan maanta sida gabdhaha muslimaadka gaala ay u bahdileen gabdhihii in laga dhigta suuqa wax lagu kala xayisiisto shay ma jiro maanta ilaa gabarh dhara ah ku soo saa darteed marka gaaladu gabdhaha waa ku dheeleen laakiin islaamku gabdhaha sharaf iyo qiimo badan oo u yeelay diintaa qiimaha iyo sharaftaa u yeeshana jugdi badan iyo dadaal badan gabdhaha muslimaadka inay ku bixiyaan wax alla iyo waxay awoodi karaan inay caagga ay u talaan uda wiilka dagaalamaya furunta joogo ee ayagu inay xijaabka qaataan u dagaalamaya wax kale u dagaalami maayo gabadha muslimadda ah akhlaaq inay ku noolaato oo akhlaaq xuma aysan ku dhicin oo hooyada gabdhaheedu aysan ka halaabin leanna maanta waxaa laisla wada ogyahay in hooyo jecel aysan jirin gabadhaada meelahaas nin la farfadhiday sidaa darteed siaysan sidaa u dhicin ayaa wiil furunta u taagan yahay ayuu u dagaalamayaa kuwa waxaa waduuna la dagaalamaya wax alla iyo wixii kaalmo iyo tabar loo hayana gabdhaha muslimaadka haddaba way sameeyaan meelo badanna way ka sameeyaan halkaana way ka sameeyaan meel kalena way ka sameeyaan haweenka deegaanka dabagalo waxaa lagula dardaarmay in ay kaalinkooda ay ka qaataan fidinta dacwada islaamka doorkooda ku aadan jihaadka ka soo dhalaalaan kuna dayadaan gabdhihii saxaabiyaadka ahaa aad buu u mahadsan yahay cabdiraxiin warbixintiisa waxay u dambaysay warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu